ma aha markii ugu horreysay ee dowladda waddanka kenya ay ku dhawaaqdo in dadka ku dhaqan magaalooyinka ee qaxootinimada ku jooga ay ku laabtaan xeryaha iyadoo sanadkan horraantiisana dowladdu ay sheegtay in laga fakarayo sidii dadkaasi ay ku noqon lahaayeen hase yeeshee maalintii shalay ayaa wasiirka amniga iyo arrimaha guduhu waxa uu sheegay in ay markan ka soo go'day waddanka kenya in dadka ku dhaqan magaalooyinka waaweyne ay dib ugu noqdaan xeryaha qaxootiga taasi oo aragtiyo kala duwan laga muujinayo waxaanu khadka telefoonka kula xiriirnay guddoomiyaha guddiga ganacsatada xaafadda ishliya ee dadka soomaalida oo ay leedahay xaaji xasan guuleed oo si gaara isagu uga hadlay dhibaatada arrinta hadalka ka soo yeera wasiirku dadka ku hayo
anigu waxay ila tahay ninkan wasiirka ah oo shalay ku hadlay in soomaalida nairobi iyo magaalooyinka waaweyn ku nool ee refuujiga in ay aadaan in ay ku noqdaan soomaaliya refuujigaan la sheegayo marka haddii uu sharci la-aan joogo waddankana uu xaar uu sharci darro uu ku joogo marka waa in la kaxeeyaa oo xaryaha la geeyaa oo soomaaliya la geeyaa hadduu rabo laakiin ninka waraaqaha haysta oo aqoonsiga haysta oo aqoonsi haystay oo degan oo xaasas ku leh ilmo ku leh ilmihiisana iskuullada ay dhigtaan shaqada uu haysta iyo ganacsiga uu haystana uu yahay mid hataa waddankan wax u tara waxaa fiican wixii in loo tartiibiyo
xasan guuleed waxaa kaloo uu ka hadlay in loo baahan yahay laga fiirsado tallaabooyinka noocaasi oo kale ah oo keeni kara in inta badan dadka iyagu markaasi shaqaysta ee sharciga haysta ee dalka dowladdu ay ku og tahay in aan mar walba lagu khaldin dadka qaxootiga
haddii la yidhaahdo marka nin walba oo soomaaliya oo refuuji ah oo nairobi iyo jooga waa waa nin argagixiso ah taa iyada ah way adagta si lagu aqbalo loogu adkaysto sababtu waxaa weeye argagixisada al-shabaab oo kale iyo al-qaa'ida oo kale iyo uma obaana nin ganacsiya iyo nin meel fadhiya iyaga ama ganacsiga gana ama dadka meesha jooga ha la eryo ama yaan la eryin mar walba waa imaanayaan waxa loo baahan yahay maxaa yeele dadkan shaqa la-aan dhalinyaradii baa shaqa la-aana kenya waa ku shaqa la-aan soomaaliya waa ku shaqa la-aan marka waxaa loo baahan yahay oo fiicanta dowladda marka hore in ay adkayso ay aad iyo aad u adkayso nabad sugidda way ka shaqayso aad bay u dabacsan tahay waa ku noolnahay waddanka waa naqaanaa nabad sugidda kenya nabadda ammaanka ma sugna way way aad iyo aad bay uga tacdiyeen midda kale marka waxa weeye in shacabka ay usoo bandhigaan oy la shaqeeyaan oo shacabkuna marka kaalmo uu ka geysto gacanna ka geysto si ay maaragtay dowladda ay u kabaan marka ay la dagaalamayso nabadgela nabadgelyo la-aanta anigu marka waxaa waxaa fiican in haddiiba ay tahay dadkan kale oo qaxootiyo xaryaha ku jiray in la celiyo marka hore xasan guuleed waxaa kaloo uu tilmaamay in loo baahan yahay inay dadka soomaalidu waddankooda ku laabtaan hase yeeshee ay tahay wakhtiga ku habboon iyo siyaabaha ay dalkooda u dhisi karaan maadaama dowladaha haatan jira aanay ahayn kuwo wakhti dheer joogaya oo inta badan wakhtiyo yar la kala diro waxaana uu ku taliyey in dhallinyarada shaqooyin loo abuuro ha noqdaan soomaali waa inay waddankeedina ku noqotaa haddaad si yeeltid waddankeeda inay dhismo inuu dhismo weeye labaatan sano iyo xoogaa baa laga joogaa maanta intay waadwaadhayaan meel walba waddankiina wuxuu usoo dhammaan la-yahay oo waxbay oga hagaagi laya oga la-dahay dadkii baa ka wada maqan mar haddii laga maqan yahayna waddankii horta ma horumarayo wax laga qaban karana ma leh shaqaalo ma jiro wax ilaahay uunta wax qabta ma laha waxa meesha u yimaada waa mooryaan iyo dowlad muddo gaaban shaqayso la kala eriyo mar walba sanadkii aynu ka soo gudubnay ayaa sidaasi oo kale dowladda waddanka kenya waxay ku dhawaaqday dadka qaxootiga in dib loo celiyo iyadoo ururada xuquuqda bini aadamka kuwa qaxootiga iyo weliba ururo u dooda dadka qaxootiga ahi ay maxkamadda horteeda uga halgameen dadkaasi islamarkaana go-aankaasi dib looga noqday lama oga sababaha haatan dib u soo cusboonaysiiyey go-aanka wasiirka arrimaha gudaha marka laga reebo qaraxyo la sheegay toddobaadkan inay ka dhaceen magaalada mombasa oo ilaa lix qof ay ku dhinteen yaasiin ciise wardheere v o a nairobi